أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii qoto dheer uga hadashay aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka somalilan bannaankana soo dhigtay macluumaad aysan dadka ogeyn madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay suurgalnimada xiriir ay la samaystaan maamulka yuhuudda xilli sahyuuniyadda ay dal madax bannaan u aqoonsatay qeyba ka mid a dalka soomaaliya taliyihii hore sirdoonka maamulka riddada somalilan ayaa daha ka feeday waxa uu ku qotama aqoonsiga ay ka heleen yuhuudda sahyuuniyadda ah dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay soo afjartay dadaalkii badraadinta ayna qabsan doonto mid ka mid ay xeebaha geeska afrika waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si qoto dheer uga hadashay aqoonsiga yuhuudda siisay maamulka somalilan bannaankana soo dhigtay macluumaad aysan dadku ogeyn faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir maxamed
waa qeybtii koowaad waraysi ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaasi oo uu kaga hadlay aqoonsigii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu uu siiyey maamulka somalilan sheekh cali maxamuud raagey ayaa waraysigani ku bixiyey xogo badan oo ku aadan aqoonsiga iyo ujeedooyinka guracan ee yuhuudda wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka netanyahu ee lagu hurdisiinayo dadka aan la socon halista yuhuudda afhayeenka ayaa ugu horrayntii sheegay in damaca netanyahu ee aqoonsiga somalilan yahay qorshe ay yuhuuddu ku doonayso khayraadka dalka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed xaqiiqatan waxaa noo muuqda halis kasta oo u muuqan karta ruux kasta oo muslima misna soomaaliya misna caaqil ah oo wax fahmi kara oon qabi ahayn dhibaatada iyo waxa waxaweeye musiibada ka soo socota warkaa isaga ah ee waxa weye maxaa la yihahda ka soo yeeray netanyahu iyo maamulka riddada ee somalilan waxay og tahay la wada soconaa cadowgu markuu rabo in dhul qabsado khaasatan yuhuud iyo waxaa la midka ahi kuma soo boodaan hal mar weerar qac kuma soo siiyaan laakiin waxay u yimaadaan si tartiib tartiiba ayay usoo galaan meesha ay rabaan inay qabsadaan tusaalena waxaa noogu filan hadda yuhuuddu waxay laynaysaa baabi'inaysaa dhibaataynaysaa walaalaheena muslimiinta ah reer falastiin markuu aana fiirino marka qaabka ay ku timid dhulka ardan falastiin muddo boqol sano ku dhow ka hor qaabkan hadda ay rabto inay soomaaliya kusoo gasho ayay kusoo gashay oo waxa weeye waa lagu dagaameeyey waa la soo geliyey kadibna dhulkii bay qabsatay kadibna waxay gaartay inay dhulkiiba iyadu lahaato dadkii muslimiinta ay degaanayna ay baabi'iso oo ay layso ayay bilowday maantana waa isla sidii uun oo waxay rabtaa in sidii kore ay kusoo gasho soomaaliya kadibna ay dariiqi uun ay falastiin u martay ay u marto waxaa kaloo intaa dheer shalay waxaad og tahay yuhuud waxaa dejiyey meesha la yidhaahdo falastiin dowladaha haddaba wada oo maraykanka ingiriiska ayaa dejiyey falastiin maantana yuhuud waxa u wada soomaaliya dabad uga riixayo waa isla dowladihii laftigoodii way saa daraaddeed ataarikh yuciid nafsa taarikhda iyada issoo celisa waxa weeye ninka caaqilkana waxaa la rabaa wuxuu walaalkii ku dhacay isaguna inuu ku caqliyaystaa la rabaa
sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiye ayaa sidoo kale bulshada soomaaliyeed uga digay khiyaanooyinka iyo dhagaraha guracan ee yuhuudda isagoona sheegay in yuhuuddu ay yihiin dad aan ballan lahayn qur-aanka horta ilahi subxana watacaala ayaa soo dejiyey yuhuudna isagaa yaqaana taariikhda dheer ee soo socotayna way caddaynaysaa qur-aankuna ilaa qiyaama saaca wuxuu ka hadlayaa sidq wey ilahayna qur-aanka wuxuu tilmaamay walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum yahuud iyo nasaara kaama raalli noqonayan ilaahaye aada iyaga raacdo milada diintooda aada raacdo raalli kaama noqonayo ficilkan waa ficil mustaqbala wey walan tarda marka laleeyahay ficil mustaqbala wey marka mustaqbal xataa waa yuhuud weligeed raalli kaa noqon mayso marka yuhuud tii waqti nabi maxamed joogtay iyo tan marka la fiirsho taariikh ahaanba hadda kuwaasaa kuwaasaa xoogaa baroonaaba kuwaas iyo haba roona markaad fiiriso kuwana ka ka khabiisanba marka wa- hadalkaasi waa hadal been abuura waa hadal raba dadka ca- oo caamada ah in lagu s- lagu marhabaabiyo oo lagu siro waayo yahuud weligeed waa yahuud weligeedna saasay ahaanaysaa bal nebigu salawatullahi wasalam wuxuu tilmaamay dadka dajaal raaca yahuuda ugu badnaa doonta dajaal markuu soo baxo atbaacdiisa waa yuhuud marka taariikhda dambe xataa weligeed yahuud yahuud ubaa ahaanaysaa xumaantooda xumaantooda ahaanaysaa waxaa weye khabiisnimada weligeed wax dunta kaga jira weeye weligeed isbedeli maayaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ugu dambeyntii bulshada iyo waxgaradka somalilan u jeediyey in ay af iyo adinba kaga hor yimaadaan damaca yuhuudda isagoona sidoo kale baaq u diray culimaa udiinka gobollada waqooyi kuwaasi oo uu sheekhu ugu yeeray inay ka soo dhalaalaan doorkooda ayna u istaagaan jihaadka iyagoo dadka u caddaynaya xaqa kuna boorinaya inay iska difaacaan duulaanka yuhuudda ku soo qaaday waxaa leeyahay culimada somalilan maanta waa imtixaantiin maanta imtixaan ayaa idinku socda shalay markii kazo la burburinayay raggii yuhuudda tilmaamayey xumaha ay leedahay ceebaha ay leedahay dhibaato islaamka ku hayso marka shalay kazo ay joogta ka hadlayay maanta waxay joogtaa somalilanay joogtaa gurigaaday joogtaa maanta marka lagu fiirina maanta waa qur-aanka iyo axaadiista iyo sheegitaankoodu marka cidkaan laga hadlayo way sahlan tahay laakiin markay naftaada timaado yay tadbiiq kaa rabtaa haddaad maanta diinta ilahi waxay ilin weysaan cero aad ka baqdaan cero waxa weeye aad maxaa la dhahaa aad ka gambataan iyo sidadiisa aad ka gambataan dowladiisa aad ka gambataan waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa cereeda kama celin karo laakiin haddaad ilaahay subxana wataala hoggaansataan xaqa aad caddaysaan ilaahay subxana wataala cero waa idinka difaaci karaa ka difaaci karaa adduun iyo aakhiraba waxa weeye marka waxaan leeyahay xaqa caddeeya xaqa caddeeya ilaahayna subxaanahu watacaala aad idin amray haddaad yeeli weysaan soo maahan hadda waxaad maraysaan un waxa weeye culamada yahuud meesha mareen unbaad maraysaan culamada yahuud meeshay mareen unbaad maraysaan marka re- culamada reer somaliland sidaasaan leeyahay waxaan leeyahay odayaasha iyo waxgaradka somaliland jooga maanta kolley taariikh baa qormaysa taariikh ayaa qormaysa cimrina idima harin maantayto lixdan jiro waxaa lixdan kale kuma dhinna waxa weeye maanta xaqa caddeeya ummadda hogaamiya jihaad ku hogaamiya yuhuud dalkiina ka difaacda ka ceshada wa ilaa haddii kale soo maahan ha idinkuna hadda kolley waa iska dhiman doontaan caruurtiina waxaa uga tegi doontaan dhega xumo iyo magac xumo iyo gumaysi aad uga tegi doontaan warnimo yahow yuhuud waxa weeye waxay maagan tahay waa gumaysiga hadda walaalahi lagu haaye aan iskaashana annagoo dhan weliba khaasatan waxaan leeyahay niman yahow ninkii dee qoray haysta tababarna haystaa meeshiisa dagaal ka bilaabo yahuud meeshuu ku arko waxbada ku dejiyo ninka aan haysan tababar iyo qori aan haysanna walaalihii mujaahidiinta ula diyaara annaga tababarna u diyaara inaan hubayn annaga u diyaara safka inaan isla galaan diyaar u nahay oo si gacmo furan aan kusoo dhaweyneynaa mar waxaan leenahay yuhuud soomaaliyey haddaan waqooyi joogno iyo haddaan koonfur joognaba aanu iska qabano yuhuudna wallahi iskama qaban karno haddaanan kuwan nala jooga ee midabka noo eg luqadeena ku hadlayo qalbigana yuhuudda ka ah sida xasan maxamuud iyo maxaa la yidhahdaa cero iyo nimanka la midka deni iyo waxaa la midka kuwa haddaanan iska qabanin kuwa axmed madoobe iyo kuwa haddaanan maanta iska qabanin wallahi yuhuudina wada keenaya berritana waxa weeye maxaa la yidhahdaa guna wada noqon doonaa waa la gumoobi doonaa marka intaan la gumoobin waxaan leenaha aska cilmi soomaaliyay halka intaasaan soomaaliyeedna yaan u diraya madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay suuragalnimada xiriir ay la samaystaan maamulka yuhuudda xilli sahyuuniyadda ay dal madax bannaan u aqoonsatay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba murtad xasan garguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay aqoonsiga yuhuuddu siiyeen maamulka shaaradirirka somalilan isagoo ku sheegay mid aan sinaba suurtagal u ahayn xasan sheekh ayaa geesta kale sheegay in yuhuuddu uu aqoonsan yahay dowlad madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay oo awood leh lagana yaabo inay xiriir la sameeyaan mustaqbalka dhow نحن نعلم أن إسرائيل بلد عضو في الأمم المتحدة ولها حضور هنا هناك waxaan ognahay in israa'iil ay tahay dowlad xubin ka ah ururka qaramada midoobay hadda wax xiriir ah lama lihin balse waa laga yaabaa in beri aan xiriir la yeelanno هناك علاقات غدا isagoo hadalkiisa sii wata ayuu murtada xasan gurgurta sheegay in maamulka somalilan iyo yuhuuddu ay ku heshiiyeen in qaxootiga reer falastiin la dejiyo waqooyiga soomaaliya taasna ay ku ogaadeen xogo ay helayaan hadalka hogaamiyaha kooxda riddada ayaa u muuqda mid xili dhow uu heshiis oo kula geli karo maamulka yuhuudda tanina waxay shacabka soomaaliyeed xusuusinaysaa mowgii etoobiya la gashay somalilan oo markii hore kooxdaasi si weyn uga soo horjeesatay laakiin uu ku soo gabagaboobay in murtad gurgurta uu dekadda koonfurta uga oggolaado etoobiya jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba taliyihii hore sirdoonka maamulka somalilan ayaa daha ka fayday waxa uu ku qotamo aqoonsigii ay ka heleen yuhuudda sahyuuniyadda ah walaalkiin cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo maamulka shahadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey ujeedooyinka qarsoon ee ay xiriirka iyo iskaashiga ula sameysteen maamulka sahyuuneeda yahuudda mustafa xasan oo horey usoo noqday taliyaha sirdoonka maamulka somalilan ayaa warbaahinta gaalada u sheegay in aqoonsiga ay ka heleen sahayiinada uu ku dhisan yahay arrin sirdoon iyo masaalix gebi ahaanteed ka shaqaynaysa adkeynta ammaanka reer galbeedka iyo yahuudda mas-uulkan horey uga tirsanaa maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa carabaabay in somalilan uu yahuudda kala shaqaynayo ka hortaga weerarada xuutiyiinta we will be protecting the interests of the West, special inter in interest of Waxaan ka shaqaynayaa danaha reer galbeedka, gaar ahaan masaaliixda Israa'iil. Sida aad og tihiin, Somalilan waxay dhacdaa mandiqad xasaasi ah oo muhiim ah juqraafiga siyaasadeed ee wakhtigan taagan. Dhammaan loolannada jira geeska Afrika ayaan diiradda saarayaa, sidaa darteed waxaa waajib nagu ah in aan isdhaafsanno macluumadyada sirdoonka islamarkaana aan si wada jir ah isaga caabino xuutiyiinta iyo iiraan sababtoo ah waxaan ognahay iiraan inay hubaynayso xuutiga tan iyo markii uu ra-iisul wasaaraha yahuudda jimcihii lasoo dhaafay iclaamiyey inuu dowlad madax bannaan u aqoonsan yahay maamulka shahadala dirirka somalilan ayay isa soo tarayeen xogaha ku saabsan waxa xilligan kusoo beegay iyo ujeedka ka dambeeya jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay soo afjartay dadaalkii badaraadinta ayna qabsan doonto mid ka mid ah xeebaha geeska afrika walaalkeen muraan moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo markii ugu horeysay dowladda xabshida etoobiya ayaa sheegtay inay soo afjartay mashruucii ay ku raadinaysay marinbadeedda wixii hadda ka dambeeyana ay qaadi doonto tallaabadii lagu fulin lahaa mashruucaas badarraadinta ah gideon timotheos oo ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda xabshida ayaa goob fagaaraha ka sheegay in dalkiisa uu ka tillaabay marxaladda badraadinta waxaa keliya hadal wada sugaya inay tahay qabsashada badda etoobiya ka dhisato dekado iyo saldhigyo ciidan isagoo la hadlayay xildhibaanada baarlamaanka etoobiya ayuu carabaabay in sannado badan kadib ay soo afjareen raadinta marinbadeeda haddana la jooga wakhtigii fulinta ajendayaasha arrinta raadinta badda waa higsi qaran oo ka sarreeya xisbi ama dowlad kasta oo timaada hadda waxaynu ka gudubnay marxaladdii badraadinta waxaa keliya ee nagala sugayo waa fulinta hayaankii dheeraa ee aan soo galnay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda xabshida etoobiya lama oga in xabshada ay u soo ruqaaso doonto badda soomaaliya iyo inay ku duuli doonto xeebaha waddanka eritereya warkaan ka soo yeeray dowladda xabashada etoobiya ayaa ku soo aadaya xilli loolannada awoodraadiska ah ee ka jira geeska afrika ay meeshii ugu sarraysay gaareen jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka wanegeyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtogeli oo aan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala hadinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alndalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak